أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa تfsiru sوraة الqصص casharkeena caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lixdanaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi wmaa uutiitum min shayءi famataacu اlxayaaةi الdunya waziinatuha wamaa wixii uutiitum la idin siiyey oo min shay-in shay ah shay-un ah famataacu lxayaati noloshii raaxadeedii fahuwa isagu mataaculxayaati noloshii raaxadeedii weeyaan addunyaa dhoweyd iyo wasiinatuhaa quruxdeedii iyo dhaldhalaalkeedii waaye un wamaa waladii kii cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan wa abqaa baaqi ahaansho badan oo harid badan oo harayo afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin oo idnan wax ka saynin afaman ruux wacadnaa aanu u yaboohnay hu isaga wacdan ballanqaad ballanqaadka oo xasanan wanaagsan oo fa huwa isagu laaqiihi kii la kulmayo uu yahay ballanqaadkaa wanaagsan kaman miyuu la too yahay ou la mid yahay matacnaa aanu u raaxaynay hu isaga mataacal xayaati noloshii raaxadeedii addunyaa dhoweyd miyuu la mid yahay humma markaa dabadeedna huwa isagu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min almuxdariina kuwa lasoo goob joojinayo fi nnaari yacnii naarta dhexdeeda lasoo goob joojinaya ah labadaa ruux isku mid miyaa macnuhu markii de risaaladii iyo waxyaabihii ay xambaarsanayd ou rabbi subxaanahu watacaala kasoo haray ou kasoo hadlay dadkuna cudurdaar inuu u sameynayo oo jeer xujada ay uga ooganto ilaa ay xujada uga ooganto ilaahay inuunan dadka ciqaabaynin markuu kasoo hadlay ayaa rabbi wuxuu adduunyadan iyo aakhirada soo socoto iyo iyuu rabbi ka warramaya xaalaadkooda marka allah wuxuu leeyahay wamaa wixii uutiitum la idin siiyey idinka oo min shay-in shay ku bayaansan mintu waa bayaaniya nakiray gashay jumla shardiyay ku dhex jirtaa cumuum ayay keenay marka nacam macnuhuna marka waxay tahay wixii la idin siiyo oo shay ah shaygaasi ha yaraado ha weynaado kulli meeshaas buu kugu dhex jiraa wamaa wixii uutiitum la idin siiyey oo min shay-in shay-un ah fa huwa isagu mataaculxayaati jumlada jawaabteedii marka fa mataaculxayaatidaas fa huwa isagu shaygaa la idin siiyey falmu'taa midka la idinla yimid oo la idin siiyey mataaculxayaati noloshii dhaldhalaalkeedii un weeyaan addunyaa ee dhoweyd iyo wasiinatuhaa quruxdeedii waayo wax kale ma aha wax kasta oo la idin siiyo ama ha bataan ama ha yaraadaan oo dunidan dhexdeeda la idinku siiyo waa dhaldhalaal adduunyo yacnii raaxo adduunyo iyo dhaldhalaalkeed iyo quruxdeed iyo muunadeeda un weeyaan adduunyana marka maxaa ka dambaysa waa go-eysaa waay marka mar haddii mataacu dunyaa lagu yidhi go-itaana ka dambeeyo ama adigiibaa dhimanayo ama iyadiibaaba sideedaba u go-eyso oo dhammaanayso ama yacnii ama iyadaa marka loo imaanayaa ama adigaa lagu imaanayaa labadaas bis un weeyaan marka waaritaan ma jiro wamaa waladii kii cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan oo abqaa baaqi ahaansho badan oo kan ilaahay agtiisa ahaaday aakhiro ayaa harid badan khayr badanna afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin in adduun iyo aakhiro kala badan yihiin miyaydnan garanaynin oo idnan fahmaynin arrintaa iyadaa afaman wacadnaahu afaman axadkii wacadnaa aanu u yabo afaman ruux wacadnaa aanu u yaboohnay hu isaga wacdan yabooh yabooha oo xasanan wanaagsan ballanqaad iyo yabooh wanaagsan ruux aan u yaboohnay oo fa huwa isagu laaqiihi midkii la kulmayo uu yahay fa huwa laaqin iyou ahaa awalkii marka waa la idaafeynayaa ya- baa marka ya-dii baa la keenay laaqiihi awalba yacnii laaqiyun ayuu ahaa ya-dii baa la gooyey marka aan la idaafeyneynin meeshaas marka tanwiin baa ciwad ahaan loo siiyey laaqin kula kulmayo ayaa la yidhi asalkuna waa laaqiyun oo ya- baa ku jirtay markii marka la idaafeynayana tanwiintii baa layska jaray ya-dii baa la keenay oo awalba tanwiintu ay beddelka ka ahayd dabadeedna marka ayaa lagu cadfay laaqiihi saasay marka u noqotay fa huwa isagu oo fa huwa isagu laaqiihi midkii la kulmayo uu yahay waxaa loo yaboohay la kulmayo waa jannadii iye kaman miyuu la tooyahay axad matacnaahu aanu u raaxraaxaynay isaga mataacal xayaati noloshii raaxadeedii addunyaa dhoweyd uma markaa dabadeed huwa midkan adduunyada un loogu raaxeeyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min almuxdariina midka las kuwa lasoo goob joojinaya ka mid ah fii cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa dhexdiisa kuwa lasoo goob joojinayo ka mid ah labadaa isku mid miyaa aayadda cumuumaa ku jiro waa caam ruux marka yacnii adduunyo loogu raaxeeyey tawxiidkii iyo iimaankii laga siibtay laga qaatay iyo ruux ilaahay towxiid ku arsuqay oo aakhiro ballanqaad wanaagsan ku leh labadooda isku mid miyaa macnuhu sidaas u dhacaya waana maya waxaa culimada qaar mufasiriintu ay yidhaahdaan nebiga iyo abujahal bay kusoo kala degtay ruuxa ballanqaadka wanaagsan rabbiga agtiisa ku leh waa nebiga sal ll ly slama midkaa marka adduunyada loogu raaxeeyo ayaan la la ammaanay dabadeedna marka maalinta qiyaamaha naarta lasoo joojinayana waa abujahl mufasiriinta qaar waxay yidhaahdeen xamze iyo cali oo dhinaca iyo abujahl bay aayaddu kusoo degtay suddi isaga waxa uu yidhi ismaaciil asuddi naزlat fii camaarin wاlwaliid bn اlmugiira camaar bnu yaasir iyo isaga islaamka lagu lagu dhibaateeyey oo yacni aada loo dhibi jiray oo nebigu markaa yacni dhibkooda ilaa markii dambe ay soo degtay ruqso in la siiyey inay kelimatulkufriga ku dhawaaqaan qalbigoodana ay iimaanka ku haystaan camaar oo sidaa soo maray oo diinta dhibaatada usoo maray iyo alwaliid bnu lmugiira oo isaga taraf iyo odaytinimo iyo laga dambeeyey oo yacni ilaa ay gamak reer maka ay yidhaahdeen haddiiba qur-aan lasoo dejinayo maa lagu soo dejiyo waliid bnu lmugiira oo sayidu hada alwaadi ah maka ama maa lagu soo dejiyo curwat bnu mascuud athaqafi oo daa'if ninka odayga isagana ka ahaa lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim nimankii ay yidhaahdeen ka mid ah kaa marka adduunyaa loogu raaxeeyey laakiin qiyaamaha naar baa lasoo goob joojinayaa laakiin si kastoy ahaataba sababtay doontaha ku timaado alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waay ayb afaman axad ruux wacadnaahu aanu u yaboohnay wacdan ballanqaad ballanqaadka oo xasanan wanaagsan fa huwa fa-da ku jirta tafsiiriyo waayo ama tasbiib ayay u timid ballanqaadkaa wanaagsanee loo yaboohay maxaa imaanaya marka fa huwa oo isagu laaqiihi midkii la kulmayo uu yahay ballanqaadkaa awel waa loo yaboohay haddana waa la kulmaya kaman miyuu la mid yahay matacnaahu aanu ugu raaxaynay mataacal xayaati noloshii raaxadeedii adduunyaa dhoweyd uma huwa uma markaa dabadeed huwa isagu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min almuxdariina kuwa lasoo joojinayo oo lasoo istaajinayo la goob keenaya ah xaggee la goob keenayaa fii cadaabillaahi cadaabka allaa la keenayaa dhexdiisa labadaa isku mid miyaa mayow wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun wadkur xus yowma maalin xus yunaadii alla ou dhawaaqayo him iyaga uu u dhawaaqayo mushrikiintii wixii isaga qeyrkii caabuday buu u dhawaaqayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa ayna aaway shurakaa'i kuwii aniga aada wax iigu darteen oo wax aada iila wadaajiseen oo aniga inay wax ila leeyihiin idinku ay idinla ahayd aaway aladiina kuwaa oo kuntum aada ahaydeen tascumuuna inaad ku andacoonayseen hum iyagu shurakaa'a inay aniga wax ila leeyihiin aad ku andacoonayseen zacamada labadeeda mafcuul waa maqan yihiin tascumuuna hum mafcuulka labaad waa hum aladiinada ayuu caa-id u noqonayaa una soo ayuu usoo laabanayaa mafcuulka labaadna waa shurakaa-a kuwii aada ku andacooteen inay aniga cibaadada wixii aniga keligay aan lahaa inay ila leeyihiin kuwa aawey buu dhahayaa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen xaqa uu waajibay calayhim iyaga korkooda alqowlu cadaabkii uu ku waajibay waxay yidhaahdeen rabbanaa marka su-aashii kama jawaabayaan jawaab kalay marayaan marka rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwan aladiina kuwii weeyaan aqwaynaa aan dhuminay aqwaynaa waanu dhuminay hum iyaga ayaan dhuminay kamaa sidii qawaynaa annagu aan u dhunnay saan annagu u dhunnay ayaan iyaga u dhuminay tabara-naa waan ka beri noqonnay wilaayadoodii iyo uhiilintoodii iyo ayaan bannaanka iska dhignay oon ka beri noqonnay ilayka xaggaagaan ugu soo beri noqonnay iyagii walaayadoodii iyo gargaarkoodii waa ka beri noqonnay xaggaagaan usoo beri noqonnay maa kaanuu maynan ahayn iyaanaa innaga yacbuduuna inayna caabudayaan kuwa maynan ahayn innaga nama caabudaynin bay dhahayaan maa kaanuu maaynan ahayn iyaanaa innaga yacbuduuna inayna caabudayan innaga nama caabudi jirin daacada iyo amarka iyo annaga nagama qaadan jirin waa markaa de been bay markaa hadalkaa u leeyihiin waqiila waxaa la yidhi udcuu u yeera shurakaa'akum shurakadiinnii kuwii wax idinla lahaa oo cibaadadii aada aniga waxay ugu darteen shurakadii aada idinku samaysateen ood aniga iigu shariigi yeesheen u yeera fadacowhum way u yeereen falam yastajiibuu maynan ajiibin lahum iyaga ma ajiibin sooma aynan ajiibin ayb oo markaa gargaar iyo wax ka daya oo u yeera way u yeereen maynan ajiibin marka falam yastajiibuu lahum wara-ow waxay arkeen alcadaaba cadaabkii bay arkeen markaasaa ciil iyo imaanayaa oo low haddii annahum iyagu kaanuu ay ahaan lahaayeen yahtaduuna inay hanuunayaan sidaa hadday ahaan lahaayeen fi dunyaa adduunyada maa ra-ow lcadaaba cadaabkan maynan arkeen ayb halkan alla subxaanahu watacaala qiyaamaha maxsharka wax ka dhacayo uga hadlayaa laba su-aal baana aayadaha soo socdo suuraddan ay tilmaamayaan oo aakhira dadka la su-aalayo su-aasha koowaadna waa maadaa kuntum tacbuduun maxaa caabudi jirteen waa su-aasha koowaad midda labaadna waxa ay tahay maadaa ajabtum lmursaliin rusushii la idiin soo diray maxaa ugu jawaabteen waa laba su-aalo culculus qabrigana waa laysku su-aalayaa ilaahay hortiisa waa laysku weydiinayaa adduunyada inta la joogana dhaqanaa la rabaa oo dhaqankaasi waa maxay in lagu dhaqmo alla kaliya in la caabudo koow sida loo caabudayana in rususha laga qaato manhajkooda iyo dariiqooda qabriga marka aada tagtana man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinukana waa ku hortaallaa qiyaamaha marka la tagana waa tanaayo wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin labadaas baa adiga laguu diray inta aada adduunyada joogtid adaa khiyaar leh caqligii baa ilaahay ku siiyey rasuul buu kuusoo diray qur-aankii baa marka agtaadii hortaadii yaallo ood akrinaysaa axaadiidtii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaad si fudud ku helaysaa khiyaarna waad leedahay haddaad khiyaarkaagii aada ku jaajaaleyso ood ku muranto oo yacni dariiqu dariiqii aada ugaga weecato ee markaasi waxaa weeyaan qiyaamaha marka la tagaa waxba kuu noqon mayso marka allah wuxuu leeyahay su-aasha koowaad marka waa maadaa kuntum tacbuduun maxaa caabudi jirteen dadow lianna adiga waa lagu abuuray nicm waxaa intaas oo nicmow rabbi ku siiyaa waa ku abuuray muxuu kuu abuurtay adiga alleh maxaad adiga alle ugu filan tahay shayga uu kaa rabaa waxa ay tahay alla kuu abuuray oo keliya inaad isaga keligii caabuddo haddaad taa ka tagto waa khasaartay adduunyada waxaad doontay isdul saare wadkur xus yowma maalin yunaadiihim alla oo u dhawaaqayo yunaadiihim rabbu rabbibaa u dhawaaqayo fayaquulu wuxuu dhahayaa ayna aaway shurakaaii kuwii aniga wax ila lahaa aaway oo ilaahay ma awalba wax lala lahaana maya waxba lalama lahayne shurakaa-ii macnaha say idinka idinla tahay waay iyaga waxaa lagula hadlayaa iyaga habdhaqankoodii ayb aladiina kuwa qariinada dambaana ku tusayso aladiina kuwa oo kuntum aada ahaydeen tascumuuna inaad ku andacoonaysaan hum iyagu shurakaaa shurakaa-i aniga inay wax ila leeyihiin kuwaad ku andacoon jirteen ahaway marka maanta qaala aladiina waxay dhahayaan su-aashii marka ka jawaabi maayaane waa leexanayaan marka baadidii iyo sababtii keentay iyo waxaasay aadayaan qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen xaqa ou dhaboobay waajibay calayhim iyaga korkooda alqowlu qowlkii cadaabka kuwii uu ku waajibay dushooda waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwaan aladiina kuwii weeyaan aqweynaa aan dhuminay annaga waa kuwii aan annaga dhuminay waaye kuwaan sidaa waa loo icraabi karaa marka haa-ulaa'i markaan leenahayna waa mubtada aladiina aqweynaana waa khabarkii ayb aqweynaahum kamaa qaweynaana jumla musta'nafa waay waana sida dhibka yar waay waxaa kaloo bannaan haa-ulaa-ida in mubtada laga dhigo aladiina aqweynaa sifa in looga dhigo haa-ulaa-ida khabarkana markaa laga dhiga aqweynaahum kamaa qaweynaada dambe markaana wuxuu noqonayaa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen xaqa uu ku dhaboobay calayhim korkooda alqowlu cadaabkii uu ku dhaboobay waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwaan aladiina kuwii weeyaan haa-ulaa'i kuwan dheh aladiina kuwaasoo kuwii ah aqweynaa aan dhuminay innaga aqweynaahum waanu dhuminay kamaa sidii qaweynaa aan u dhunnay ayaanu u dhuminay kuwaasi kuwaas weeyaan kuwaas marka aqweynaahumti baa khabarkii noqonayso aladiina aqweynaa aladiinada haa-ulaa-iday sife u tahay aqweynaadana de waa jumladii silatulmawsuulka la dhihi jiray halkaa markaa siladaas aladiinadaasina marka hadday sifa haa-ulaa-i u noqoto haa-ulaa-i khabar bay rabtaa aqweynaahumtaa khabar u noqonayso warar badan oo kalena waa jiraan oo nuxaadu ay sheegaan ama mucribiintu ay sheegaan laakiin labadaanan uga gaabsanaynaa weliba midda hore ayaa aada u fudud waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwaan aladiina kuwii waaye aqweynaa aan dhuminay waay aqweynaahum waan dhuminay kamaa sidii baan u dhuminay qaweynaa annaga aan u dhunnayba saan innagii u dhunnay ayaan iyaga u dhuminay tabara-naa waan beri noqonay ilayka xaggaagaan usoo beri noqonay maanta wax aan iyaga ku darsanayno ama wax noogu jiro ama wilaayadoodii waa kasoo beri noqonay iyo maamulkoodii iyo gargaar aan u gargaarna iyo waxaaba maanta ma haynee adaan kuusoo beri noqonay sidaabay dhahayaan tabara-naa ilayka xaggaagaan usoo beri noqonay minhum iyagaan kasoo beri noqonay maa kaanuu ma aynan ahayn maaynan ahayn iyaanaa inaga yacbuduuna inayna caabudayaan qaarkood baa qaarkii kale ka beri noqday acdaa bayna isku noqdeen waana siduu alla u yidhi alakhilaau yowma-idin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin marka annaga nama caabudi jirin iyo waxba nagama gelin iyo waa ka beri noqonay iyo ayaa imaanaysa marka ayb cibaadadana de min macaaniiha waxaa ka mida dabcan dee daacada ninka aada yacni isaga ka dambayso ood adeecday ood ilaahay daacadiisii uga tagtay isaga daacadiisa wax allaale wuxuu kuu soo jeediyo kan waa xalaal kan waa xaaraan uu ku leeyahay adoo og aada markaa yacni isaga marka aada ku adeecaysid rabbina aad ka tegaysid wain aactu wain aطactumuuhum inakum lamushrikuunti waqiila waxaa la yidhi udcuu u yeera shurakaa'akum shurakadiinii u yeera gaaladiibaa waqiila waxaa lagu yidhi lilkufaari gaaladii udcuu u yeera shurakaa'akum shurakadiinii u yeera asnaamtii wixii aada daba ordi jirteen ood caabudi jirteen u yeera litukhlisakum min alcadaab si ay cadaabka idinkaga badbaadiyaan oo idinka bixiyaan cadaabkan fadacowhum way u yeereen falam yastajiibuu falam yujiibuu maynan ajiibin lahum iyaga ay lam yujiibuuhum yeeritaankii way u yeereen waxba waa u qaban waayeenoo maynan ajiibin wara-ow waxay arkeen alcadaaba cadaabkii bay arkeen low haddii annahum iyagu kaanuu ay ahaan lahaayeen yahtaduuna kuwa hanuunsan oo hanuunay hadday ahaan lahaayeen lamaa ra-ow alcadaaba cadaabku maynan arkeen ama maa ra-ow maynan arkeen alcadaaba ma aynan arkeen sidaasaa marka yacni jawaabta low waa qadaran tahay ayb oo cadaabkii bay arkeen waa la geliyey waay marka cadaabkii oo halkan ku yacni iyagii u jiro haddana ciddii ay cadaabka ha idinka celiyaanoo balciirsada kuwii la yirina ay waxba u qaban waayeen cadaabkiina wax ka xigaa aynan jirin waa gala un marka cadaabkii cadaabkii bay sidii u galeen markaabaa marka qoomamo iyo shallay ay imaanaysaayo low annahum kaanuu yahtaduuna hadday hanuunsanaan lahaayeen maa ra-w lcadaaba cadaabkan maynan arkeen wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin su-aashii labaad waa tanaa marka maada ajabtum lmursaliin war rusul baa la idiin soo diray maxaad ugu jawaabteen ilaahay rususha muxuu usoo diray isaga wuxuu usoo diray in la adeeco wax kale maaha wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaahi rasuul ma aanan soo dirin ilaa waxaan usoo dirnay in laga dambeeyo oo isaga lugta meesha uu dhigo la dhigo meeshii wixii uu ka tagana laga tago saasaan rasuul usoo dirna oo alla leeyahay jawaabtaadii marka waxaa la rabaa inay noqoto markaasi rusushii maxaad ugu jawaabteen waa raacnay hadday jawaabtaadu noqoto waa fiican tahay maalinkaasi wanaag iyo fiicnaan baa kuu jiro haddii marka aynan noqoninna waa khatar waxa fursadda la haysto dhan iyo waqtiguna waa intaan hadda joogno adduunyada waana qur-aankan iyo dawaamirtan iyo hadda la aqrinayo berri waxaa weeyaan waa abaalmarin laakiin maanta waay dhaqanka lagaa rabo aakhira nebiga uga dayan maysid dhexdeeda ugu dayan mayside waxaad ku da waa inaad adduunyadan ugu dayataa adiga mukalaf ku tahay dadka maanta shaydaanku sidau uga celiyey bal ka waran war rasuulkii raaca wixii uu diin ka dhigtay ka dhigta wixii isagu uu ka tegay oo uunan diin ka dhiganin bannaanka ka mara dadkii maanta aqlabkoodii ma lagu karo bidcadii waxaa loo saaray shaydaanku uu u saaray waa u qurxiyey waa u macaaneeyey diintii baaba laga dhigayba bal ninkii iyada ka tago oo yidhaah war waxaan waa bidco ma rabo rasuulkii kuma dhaqmin isagaan bacay ka nabadgelaynin ama aan ka nabadgelaynin jees jees ama in la yidhaahdo yacnii intaasoo alqaab ama naanaysay ama magacyo loola baxo isagii baanba markaa ka nabadgelaynin waxaasoo dhanna shaydaan tasyiinkiisa waaya faman zuyina lahu suu-u camalihi fara-aahu xasanan shaydaankii baa marka wuxuu ku qurxinayaa isagiibaa qurxinaya owliya owliyadiisii insigaa qurxinayaan suuratu lancaam aan kusoo marnay yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuran inay aada u qurxinayaan waxa marka uu sheegayo oo uu ka dhaadhicinayo dadkani inay waxaan galaan ama ku dhacaan sida ay xaaraanta ugu dhacaan waa u qurxinaa xaaraanta daacadiina waa u fool xumaynayaa wadkur xus yowma maalin xus yunaadiihim alla ou u dhawaaqayo fayaquulu ou dhahayo maadaa maxaybaa ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii la diray rusushii lasoo diray fariintii ay idiin keeneen maxaad ugu jawaabteen facamiyad way qarsoonaatay calayhim iyaga korkooda waxaa ka qarsoonaaday al anbaa-u wararkii wararkiibaa ka qarsoonaaday wararkiibaa ka qarsoonaaday marka waa maxayna yacnii waxay tahay wax ay ku jawaabaan oo ay markaa xujada jawaab ay u helaan waa waayeen waay leanna haddaan adduunyada nebigii lagu soo raacin aakhiro maa jawaab la helayaa marka maadaa ajabtum lmursaliin miyaa jawaab loo helayaa aakhiro waa may waa indhabeeleen marka xujadii iyo akhbaartii iyo bay ka indhabeeleen facamiyad waxaa qarsoonaatay calayhim iyaga korkooda waxaa ka qarsoonaatay al anbaau al akhbaaru walacdaaru waxyaabihii lagu cudur daaran lahaa mujaahid wuxuu yidhi alxujaju xujooyinkiibaa eber noqday indhaha unbaa la taagayaa marka allaan ka magan galnay yowma-idin maalintaa fahum iyagu laa yatasaa'aluuna isa su-aalan maayaan isu jawaabi maayaan isa su-aalan maayaan maalinkaasoo yacni qaarkood qaarka kale isweydiin maayaan waxna isuma qabanayaan nasabaysan waxba isku weydiinaynin kooxaysibaynan waxba isku weydiin doonin fa amaa man taaba wa aamana wacamila saalixan facasaa an yakuuna min almuflixiin fa amaa man qofkii taaba ilaahay usoo noqday wa aamana rumeeyey wa camila sameeyey camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan facasaa waxaa dhab ah oo xaqiiqo ah an yakuuna inuu ahaado kaasi min almuflixiina kuwa liibaanay inuu ka mid ahaado casaada ilaahay xaqiiq waayo fa amaa man qofkii marka alla sidaabuu dadkii marka labadaa su-aalood baa timid wixii marka hadda marka adduunyada inta ay joogaan de shirki ku dhex jiro ama sunnadii nebiga sal ll slama iyo rusushii ka leexday dariiqooda waqti baa u furane ee inay ilaahay usoo laabtaan oy towbad keenaan fa amaa man qofkii taaba soo noqday oo ilaahay u towbad keenay waa amana rumeeyey wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyey facasaa waxaa dhab ah oo xaqiiq ah an yakuuna inuu ahaado kaasi min almuflixiina kuwa liibaanay inuu ka mid ahaado ayaa la ayaa ayaa xaqiiq ah oo dhab ah warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaaru ma kana lahum اlkhiyara subxaana allahi watacaala cama yushrikuun aayaddan iyada marka waxaa la yidhi sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa gaaladii makaad ayaa waxay yidhaahdeen haddii qur-aankani uu xaq yahay maxaa moxamed loogu soo dejiyey oo maa lagu soo dejiyo labadii nin aan sheegaynin lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim labadaas qaryo odayaalkoodii mid ka mida maa lagu soo dejiyey qur-aankan yani iyagii baa waxay rabaan marka inay yidhaha taxakum sameeyaano haddii waxyigaanu xaq yahay maxaa wiilkan agoonka ah agoonnimada ku koray loo oo aan dadkiiba saa aynan u aqooninoo oday aan ahaynoo dadka dhexdooda aan magac weli kusoo yeelanin maxaa isaga loola soo doontay oo odayaalkii loola doonan waayey ee taana ilaahay hadda wuxuu yidhi allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa ku aqoon badan risaaladiisa meesha uu dhigaayo ciduu doorana isagaa yaqaan idinka marka dadkan idinkay idinla weyn yihiin allana kulli dadka isagaa wada abuuray wixii weyn iyo wanaag mudan isagaa idin yaqaano macnuhu sidaas weeyaan aayaddanna sidaasay kusoo degtay baa la yidhi marka alla wuxuu leeyahay wa rabbuka rabbigaa yakhluqu waa abuurayaa maa wixii yashaau uu doonayo wayakhtaaru waa dooranayaa rabbigaa isagaa dooranayo haddana maa kaana lahum uma sugnaanin iyaga oo ma lahaanin alkhiyaratu doorashada ayb ama wayakhtaaru waa dooranayaa maa ayiladii kiibuu dooranayaa kaana lahum u ahaaday iyaga alkhiyaratu wixii khayr iyo yacni markaa yacni iyaga maslaxad iyo wanaag u ah ayuu alla u dooranayaa subxaana allahi allah ceeb ka hufan watacaala isagaa sarreeyo camaa kiibuu ka sarreeya yushrikuuna ilaahay ay la wadaajinayaan wa rabbuka rabbigaa yaclamu waa ogyahay maa waxa tukinu ay qarinayso suduuruhum laabahooda iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaan marka aayadda hore alla wuxuu leeyahay warabbuka rabbigaa yakhluqu waa abuurayaa maabuu abuurayaa yashaau ay yashaau hu ou doonayo wixii uu doonayo rabbigaa ou abuurayaa abuurista isagaa marka wax alla mashii'adiisay ku xiran tahay wayakhtaarudaa marka laba tafsiirba waa ku jirtaayo in la yidhaha wayakhtaaru waana dooranayaa rabbigaa maa yashaau buu dooranayaa warkaas waa dhammaaday marka maa kaana lahumulkhiyaratuna war cusub waayo dadka iyagu khiyaar ay iyagu wax iskaga doortaan wax allaale wixii ay raboodaan ay iskaga sameeyaan ma leh waa iyaga macna sidaas waaye macnahaas inkastoo ibnu jeta mufasiriin badan baa ku fasirayaan marka sidaa aan dhahnana maada waa naafiyo waay nacam waa jaxdi ibnu jariir laakiin isaga maada in naafiye laga dhigo waa diiday wuxuuna yidhi maadani waa mawsuulo waana fii maxalli nasbin yakhtaarudaasa caamil caamilkeedii ah macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa wayakhtaaru waa dooranayaa rabbigaa maa ayiladii kii shaygiibuu dooranayaa rabbigaa kaana lahum iyaga ugu sugna ugu sugan alkhiyaratu wanaagga ugu sugan wax iyaga u fiican oo wanaagga ugu sugan buu rabbigaa dooranayaa oo uu dadkii u doonayaa oo diintiisii maslaxo wada waayo iyadoo dhan bani aadamkii maslaxa ugu jirto sidaabuu isagu ku wadaa wuxuuna leeyahay haddii maa kaana lahumulkhiyaratu la yidhaha waxaaba ka dhalanayaba dadkan horena khiyaar uma lahayn haddana khiyaar ma laha ee hadday khiyaar lahayn maxaa maxaa maxaa takliif iyo mas-uuliyad loo saaray haddiiba aan khiyaarba lagu arag aan lagu arkin adu marka macnaha ibnu jariir dambe ayaa ugu doortay maa kaana lahumulkhiyaratu haddii naafiye maada laga dhigana macnuhu wuxuu noqonayaa mas'aladan laga hadlayo oo qof rasuul in laga dhiga iyaga uma taallo waay oo khiyaarkooda ciday doonaan rasuul ugama dhigi karaan labada tafsiir marka laba tafsiiro oo oo yacni weji leh wa weeyaan labadooda wayakhtaarudaa marka waxaa ku jirta macno aada u weyn macnuhu waa maxay rabbigaa ikhtiyaarka isaga iska leh adiga marka ikhtiyaarka cibaadada adiga ma lihid yacni ikhtiyaarka waxaan ujeedaa qaabkaad u cibaadeysa yacni cibaadaadka lagu farayo iyo waxa rabbi uu ku amrayo isagay ka imaanayaan adiga kaa imaan maya maayaan meeshaas marka haddee wayakhtaaru marka la yidhaahdo rabbi dadka bani aadamka marka la fiiriyo rusulow ka doortay haddana rusushaasi khaatamu nubuwa inuu nubuwada khatimo nabiyullaahi maxamed oo u doortay wayakhtaaru waa isaga qya iska leh qaar dadkii wuxuu ka dhigay rusul rusushii haddana shan ayuu ululcasmi kasii doortay nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo haddana inuu ugu dhammaystiro rusushii ku dhammaystiro uu doonay waa ikhtiyaarkiisa alle dhulka dhulka alla uu abuuray isagaa kala doortay meelna ilaahay wuxuu u doortay dadku inay cibaado u tagaan ooy u safraan oo ay qarash ku bixiyaan oo ay tacab iyo daal ku bixiyaan halkaa ay kusoo caabudaanoo ugu talagalay isagaa yaqaano xikmada ku jirto innaga addoomaan nahay waa tegaynaa meeshii tagana la yidhaahdo walidaalika yacnii meelahan mashaacirta muqadasada ah ee maka iyo dhulkaa ilaahay subxaanahu watacaala uu doortee ku xeeranee mina iyo musdelife iyo carafaad iyo oo dadku ay acmaasha waajibaadka yacni xajka iyo cumrada iyo ay ku gutaan allaa doortay meel kale aduu kama dhigan kartid yacni maka iyo carafaad iyo mina iyo musdelifo oo kale ma samaysan kartid adigu meel kale kama dhigan kartid warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar wayaan ilaahay subxaanahu watacaala hijradiisa nebigiisa inuu hijroodo dhul ayuu u doortay iyadoo dhulal badan uu siin karay ayaa madiina haddana la dhigay nabiga sal l slam doorasho ilaahay waay naam waa la amray waa tegay isaga naam markaasa haddana ilaahay dhulkaa uu doortay oo waxa sida uu ku doortayna waxay tahay salaadii lagu tukada masjidka nebiga kun salaadood meel kale lagu tukaday bay la mid tahay kun salaadood marka yacni kun salaadood iyo hal salaado halkan lagu tukada hadday isu dhigmaan mudaacafadaa maxay ku timidna wayakhtaaru bay ku timid rabbigaa isagaa dooranayo adiga qof aada marka meel ku duugtay meel aada wadaad ku duugtay duugiddaa aada ku duugtay ku noqon mayso barako gaara ma ku yeelanayso barakada ilaahay midda uu sheegay waaye khayrka alla uu sheegay waaye meelaha ilaahay subxaanahu watacaala amaakinta uu doortay ayaa dooran qofka muuminkana taasaa laga rabaa haddaad maanta dhan ku celisid meeshaas ninkii toddoba jeer tago mar waxay u dhigantaa xaj la tegay iyo adiga unbaa waxaas iska akrinaya nacam qof muslimana inuu waxaas yeela ma aha nacam ayb meeshaas aada sheegaysood adigu wadaadkaas ku aastayna meelaha kaley la mid tahay nacam amaakintaa kale ayay la mid tahay waxba ma dheera ee waxa wax dheer ee cibaadaadku mudaacafo iyo ay ku noqdaan waxa weeyaan maka iyo wamaa xawlahaa iyo madiinadii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waxaa soo raaca dabcan masjid ulaqsaa ayaa soo raaco oo nebigu sal ll ly slama uu yidhi laa tushaddu alrixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid masjidi hada wa masjid alxaraami ama wa masjid alkacba siday riwaayadba tahay wa masjid alaqsaa saddexdaas saddexdaa waxay iyaga uga duwan yihiin meelaha kale haddii qofku uu yidhaahdo nadar galo uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan yacni waxaa hadduu ilaahay isiiyo ama haddaan nicmadaa helo ama sideedaba ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan laba ragca ku tukado masjid hebel haddaad tiri haddaad masjid iska caleemo saarato kale oon saddexdaa ahayn wax kugu laasimaya ma leh kii aada soo gaarto kuu dhow baad ku tukanaysaa nadarkaana waa ka baxsatay maxaa yeeley khusuusiyo gaara ilaahay baan u yeelin laakiin haddaad saddexdan masjid sheegta mid kamida waa lagaa rabaa waa inaad u biyo dhaansato oo tigid u goosato diyaarad u raacdo ood meeshiisaad ku tegi lahayd aday ku jirtaa nadarkaas waa xirmay waa xirmayaa laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid sababtuna waxay tahay rabbigaabaa u doortay arrintaa iyadan ayb marka doorashadaas ilaahay yaan yacnii wax innaga aan gacmaheen gacanteenna ku samaynay oo waktigii la sameeyey la yaqaano iyo sanadkii ay dhacday la yaqaano yaan dadka in lagu dhibaa ma aha oo hadhowna de kana dhalan mayso dadka owliyada ama dadka wan wanaagsan in la necab yahay maaha macnaheedu nacam xuquuqdooda iyo waxa ay leeyihiin iyo wanaag in looga daydo ilaahay naxariis looga dalbo cilmigooda laga faa-iideysto hadday nool yihiin sidaasi si fiican waayo wax diidaayana ma laha nacam ayb waktiyaalka iyaguna sidaas waa ilaahay baa kala doortay owqaadan sideeda iyaguna ilaahay baa cibaadaadka u kala dooray sidaan u joogno ayaa ramadaan bisheeda marka la gaaro waa soomeynaa ilaahay waxaan ku caabudaynaa cibaadatu sawm bishaan maan maan maan ramadaan ma ka dhigi karnaa bishaan maya macnaha ku jira ilaahay baa yaqaano ramadaan ou soonka ugu doortay bila ayaa xajka la aadaa bil kasta lama tegi karo ilaahay baa garanaya wayakhtaarudaas bay ku jirtaa asmaanta iyo waqtiyadana ilaahay baa doortay ciidaha ilaahay subxaanahu watacaala usbuuciina jumcada uuna siiyey jumcada allah doortay subxaanahu watacaala maalin kale haddaan isku dayno inaan ka dhigno waxba heli mayno ciidaha sanawiga iyaguna yo yowmu lfitri iyo yowmu ladxaa xadiidkii nabiga waxau ah sal ll ly slam qad abdalakum allahu bikhayrin minhumaa ilaahay wuxuu idinku bedelay laba maalmoodoo ka khayr badan yowmi alfitri wa yowmi aladxaa labadaasna waa ciiddii sanadka haddaad ciid kale doon doon istiraahdid ikhtiyaarkii alle yaa yani ayaad ka tegaysaa markaasaad adigu ikhtiyaar dooranaysaa innaga maalan hadda bil baan ku jirnaa waa rabiicul awal nabigaa dhashay sal ll ly slam sida ahlu siyarku u badan yihiin haddana cibaado khaas a ma jirtaa oo ma bishaan loogu talagaloy ilaahay ku gaar yeelay maya cibaado khaas ah oo marka bishaan la gaaro ha la sameeyo weligeed lasoo heli maayo waxaadanna kusoo helaynin waxay tahay ahl culimada bilaha waxay ka qoreen kutub fadaa'ilu lawqaat la yidhaah bishaan rabiicul awal cibaado gaar a ma sheegin saddexda maalmoodoo bil walba la soomo isniin iyo khamiisoo laga dhex soomo oo bilaha kaleba ay la wadaagaan unbaa la sheegay alimaamu lbayhaqi imaam weyn oo jaliila sow maaha kitaabu fadaa'il alawqaat buu qoray rabiicul awal waxba uma yeelin sababtoo ah haddaan nebigii dhihin cibaado khaasaa jirto cid dhihi karta male oo kitaab kusoo qori kartaa male ayb dadka marka maanta iyagu waxayba taagan yihiin dagaaladaba waa sameeyaan dhalashada nebigooda iyo waa u dabaal degaana annaga maxaa noo diiday bay leeyihiin gaaladii annaga maxaa isku mabda naga dhigay annaga addoomo rabbigood wuxuu doortay ku socdaan nahay ayaan nahay wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar isaga hadduu noo dooro bishaan waa sameynaynaa cibaadadii uu noo dooro haddii uunan noo doorin maya farxadda nebiga see la yeelaa marka sal alla l slam ilaahay adduunkan keenay iyo farxaddaas farxaddaasi isagaaba qaab waxaa jiro nebigu sal ll ly slam isagu ilaahay ugu shukriyey baa jirto ciqaabkaasna see ahaa isniin walba in la soomo isaga isniin walbuu soomi jiray bishaan keliya maaha inuu gaar wax u sameyn jiray bishaan bishaan wax gaara ma sameyn jirine isniintii ou bishan isniime isniinaheeduu soomi jiray bisha ka dambaysa isniinaheeda waa soomi jiray tan kasii dambaysa waa soomi jiray isniinaheeda ninkii sidaa yeelo waa nabada u qabaa waana fiican yahay ikhtiyaarkii allowna ku socdaa oo nabigiisa sala allahu calayhi wasalama xaggiisii uga yimid waxaan kale oo dhan waa xeelad iyo farsamo xeelad iyo farsamona ilaahay lalama hortegi karo wa rabbuka rabbigaa yakhluqu waa abuurayaa maa wixiibuu abuurayaa yashaa-u uu doonayo wayakhtaaru waa dooranayaa rabbigaa isagaa waqtiga iyo ama meelaha iyo ashkhaasta iyo dadka isagaa xulanayo dooranayo cidduu doono maa kaana lahum uma sugnaanin iyaga ma lahaanin alkhiyaratu doorashada iyagu ciday doonaan inay rasuul ka dhigaan iyaga ma laha ama wayakhtaaru waa dooranayaa maa ayiladii kiibuu dooranayaa kaana ahaaday lahum iyaga u ahaaday alkhiyaratu maslaxad iyo khayr u ahaaday subxaana allahi ilaahay baa ceeb ka hufanoon allan allah ceeb ka hufan wa tacaala isagaa sarreeya camaa kiibuu ka sarreeyaa yushrikuuna alle ay la wadaajinayaan wa rabbuka rabbigaa yaclamu waa ogyahay maa waxa ayuu ogyahay tukinu ay qarinayso suduuruhum laabahooda iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaan rabbi waa ogyahay wa huwa allahu laa ilaaha ilaa hu wa huwa isagu alle allahu waa macbuudka xaqa lagu caabudo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani lahu waxaa usugnaaday isaga oo keliya unba usugnaaday alxamdu ammaanta fi luulaa ta hore dhexdeeda waalaakhirati iyo midda dambe dhexdeeda hor iyo dambaba eeammaanta iyo naxariista isaga ayay usugnaatay iska leh walahu alxamdu walahu walilaahi alla unba walahu walilaahi alla unbow alxukmu xukunka usugnaaday xukunkana isagaa iska leh xukunkan waa laba marka xukunka qadarigaana isagaa iska leho siduu isaga ou rabo unbaa adduunku ahaanayaa waa xukunkaas waa qadari xukunka sharcigaana isagaa iska leho waaba lagu caabudaa oo ilaahay subxaanahu watacaala xukunka iyo yacni taxliilka iyo taxriimka iyo daacada isagaa iska leho dadka mu'miniinta way ku caabudaan arrintaa ilaahay ayb waana arrin markaa qofka ficil laga rabo waay haddii marka oo de uu mukhaalafo sameeyo uu ka tagana ama uu ilaahay cid kale la wadaajiyo walaa yushriku fii xukmihi axaddan waa soo marnay wailayhi waila llaahi alla intii ka ah unbaa turjacuuna la idiin celinayaa xag alla unbaana la idiin celinayaa qul ara-aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa ywmi alqiyaamati man ilaahun gayru llahi yaatiikum bidiyaa-in afalaa tasmacuun qul waxaa tiraa ara-aytum bal ii sheega in jacala allaahu alla haddii uu yeelo calaykum korkiina alleyla habeenkii uu ka yeelo sarmadan uu ka dhigo alleyla habeenkii uu idinkaga dhigo korkiina uga dhigo sarmadan mid daa'im oo joogto ah ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo qiyaamaha man waa kuma ilaahun macbuud waa kuma macbuudka oo hayrullaahi ilaahay heyrkiis ah ya-tiikum idinla imaanaya bidiyaa-in iftiin idinla imaanaya waa kuma yaa iftiin idin keeni karo afalaa tasmacuuna miyaydnan maqlaynin idinkuwa qul waxaa tiraa ara-aytum bal ii sheega in jacala allaahu alla haddii uu yeelo calaykum korkiina annahaara maalinta uu idinkaga dhigo sarmadan mid joogto oo daa'im ah ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha man waa kuma ilaahun macbuud macbuudka oo hayrullaahi ilaahay aan ahayn ya-tiikum idinla imaanaya bileylin habeen idinla imaan kara waa kuma habeenka oo taskunuuna aada ku xasilaysaan fiihi dhexdiisa afalaa tubsiruuna miyaydnan arkaynin war waxuma jeedaan miya habeenkan iyo maalintan isgedgedinayo oo cid aan alla ahayn maaha cid kale aanay ku tasarufi karin muu jeedaan miya wa min raxmatihi wa min ajli raxmatihi naxariistiisa darteed ayaa jacala lakum alla uu idinkaga dhigay alleyla habeenkii ayuu idiin abuuray ayb jacala lakum uu idinkaga dhigay alleyla habeenkii litaskunuu inaad xasishaan fiihi isaga aada ku xasishaan uu idin idiin abuuray wannahaara maalinkii buu idiin abuuray litabtaguu inaad dalabtaan ood raadisaan min fadlihi ilaahi fadligiisa aada wax ka raadisaan fiihi maalinka dhexdiisa walacallakum tashkuruuna welikay tashkuruu wuxuu kaloo idinkugu abuuray inaad rabbi u shukrisaan labadan aayadoodna waxay tilmaamayaan habeenkan iyo maalintan aan iska haysano on iskaga nicmaysanayno haddii adduunyada habeen keliya laga dhigo bal ka warramo yaa maalin idiin keenayo haddii maalin keliya laga dhigo oo un iftiin joogto ah uu joogo sawaxan iyo qaylo un ay socoto yacnii habeen aada ku xasishaan xaggee ka keenaysaan yaase idin siin karo miyaydnan wax fiirinaynin miyaydnan maqlaynin marka ilaahay naxariistiisay ku ahaatay inuu habeen idiin sameeyo aada ku xasishaan maalin inuu idiin sameeyo aada risqigiina ku raadsataan oo aada danihiina ku dhammaysataan maxaa laakiin la ydinka rabaana inaa ilaahay u shukrisaan inaa ilaahay u shukrisaan macnaheedu waa inaa ilaahay caabudaana la ydinka rabaan xaqiiqda marka taalle dhabtaa taas qul waxaa tira ara-aytum bal ii sheega in jacala allaahu alla haddii uu yeelo calaykum idinka korkiina alleyla habeenka uu ka yeelo sarmadan mid joogto oo daa'im ah sarmadan marka waa joogto daa'im ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha man waa kuma ilaahun macbuud waa ayo kuma hayrullaahi macbuudka oo hayrullaahi ilaahay heyrkiis ah yaatiikum bidiyaa-in idinla imaanaya iftiin afalaa tasmacuuna miyaydnan maqlaynin waqtiyada habeenku badan yahay maalintuna ay aada u yartahay hadda adduunyadu hadda habeen awqaaduhu waa isbedbedelaan meelaha ay habeenku mararka qaar oo ku bato oo qoraxduba ay dhacay kaay dhacayso toban saac wax dhiman meelaha ay dhacayso ama sagaal saac iyo baroo kale qoraxdiiba ay maqan tahay oo ay dhacayso ee dadku waxaad arkaysaa inay xoogaa dhib badan ayay dareemayaan saacadahaas maalintii laga cunay maxaa yeelay qofka wuxuu shaqo ka imaanayaa xilli aada u malaynayso saq dhexe inay tahay wa ficlan saq dhexena ma aha waqtiga caadiga markaad dib ugu laabato haddana maca daalika yacni dadku waa ku qasban yihiin marka ay maalintu dheeraato ay dhirirka ka badato shan saac habeennimo qoraxdu ay dhacayso ama afar saac iyo bar qoraxdu ay dhacayso habeenkuba oo isugu soo ururayo afar saac wax lamida oo isugu soo ururaya labaatan saacna ay maalin tahay ee iyaduna dadku war goormay mar un inay ka dhammaatay jecel yihiin oo waqtigu uu ku uu noqdo waqti markaa yacni miisaaman inuu noqday aada u jeclaanayaan maxaa yeelay markaasna hadda qofku inuu raa nasto u seexdo ayuu rabaa oo markaa yacnii ma intay qorax soo jeedana adduunyadu dhaqdhaqaaq iyo dareen ka dhammaan maayo adigo haddaad iska dhaadhicisa habeenaa lagu jiraa ma soconaysa walidaalika ama saacad hore loo dhigo saacad gadaal loo dhigo iyo daahiyada la xirxiro iyo habeen ku noqon maysa sidaas habeenkan iyo maalintan marka ilaahay unbaa wado cajaa-ib baad ku arkaysa haddaad yacni aragto waqtiyadaas oo kale maxaad umalaynaya marka haddii habeen isku bixisa laga dhigo adduunka o dhan maalin isku bixisa haddii laga dhigo ka waran wa min qul waxaa tira ara-aytum bal ii sheega in jacala allahu allah hadduu idin yeelo calaykum korkiina annahaara maalinka uu idinkaga yeelo sirmadan mid joogto ah uu idinkaga yeelo mafcuulkii labaad ee jacalada ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha man waa kuma ilaahun macbuud hayrullaahi macbuudkaasoo hayrullahi ilaahi hayrkii ah ya-tiikum idinla imaanayo bileylin habeen idinla imaanayo waa iyo waa kuma habeenka oo taskunuuna fiihi aada ku xasilaysaan dhexdiisa afalaa tubsiruuna miyaydnan arkaynin wa min raxmatihi wa min ajli raxmatihi naxariistiisa darteed uu idin naxariisanaya idinka ayaa jacala lakum wuxuu idinkaga dhigay alleyla habeenkii ayaa jacala lakum ay khalaqa lakum uu idin abuuray alleyla dhe habeenkii iyo wanahaara buu idin abuuray litaskunuu fiihi inaad litaskunuu inaad xasishaan fiihi fi leyli habeenka dhexdiisa walitabtaquu inaad raadisaan min fadlihi alla fadligiisa fiihi baa u qadaran fi nahaari maalinta dhexdeedana aada risqigiinii raadsataan iyo walacalakum tashkuruuna walikay tashkuruu saa u shukrisaan meeshan marka cilmiga badiica balaaqada waxaa loo qeybiya macaani iyo bayaan iyo badiic cilmiga badiica marka waxaa la yidhaha tafsiir ayaa la yidhaha sidaan oo kale tafsiirku marka waxay tahay laba shay in lasoo sheego labadaa shay marka iyaga laysku wada cadfo labaduba la sheego kabacdi in mid kastaa haddana la fasiro arrin gaar u leeyahay la sheego haddana kan arrin uu gaar u leeyahay la sheego si kale marka loo akriyana waxaa la yidhaha lafi iyo nashri lafun wa nashrun ayaa la yidhaha hadda marka kani waa lafun wa nashrun muratabun waa muratab maxaa yeelay waxaa la sheegay waxaa la yidhi jacala lakum lleyla iyo wanahaara litaskunuu yaa iskale marka alleyla iskale walitabtaquuna yaa le annahaara say u kala horeeyaanaana loo kala fasiray marka waa muratab markaas haddii laysdaba mariyo kii horeeyo gadaal la geeyo tafsiirka lagu geeyo oo midka yacni dambe tafsiirkiisa lasoo hormariyana waxaa la yidhaha lafun wa nashrun mushawash mushawashaa la yidhaha kaas suuratu aali cimraana iyadoo kalan filaya inay ku jirta yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh xaggee tafsiirka laga bilaabay fa ama aladiina swadat wujuuhuhum ayaa laga bilaabay wa ama aladiina byadatna gadaalaa laga sheegay marka waxaa la yidhaha lafun wa nashrun muratabun iyo lafun wa nashrun mushawashun ayaa la yidhaahdaa badiicaana marka lagu lagu daraaseeya tafsiirna waa loo yaqaanaa tan oo kale ayb marka walacalakum tashkuruuna walikay tashkuru llaha saa alla ugu shukrisaan wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuun wadkur xus yowma maalin xus yunaadiihim alla uu u dhawaaqayo fayaquulu uu dhahaya alleh ayna aaway shurakaa'i kuwii aniga wax ila lahaa say idinka idinla ahayd saaad ku andacooteen kuwii aniga aada wax iigu darteen aaway aladiina kuwaa oo kuntum aada ahaydeen tazcumuuna ay tazcumuunahum aada ku andacoonayseen shurakaa'i inay yihiin wanazacnaa min kuli ummatin shahiida faqulnaa haatuu burhaanakum facalimuu ana alxaqa lilahi wadalla canhum ma kanuu yaftaruun wanazacnaa waan siibnay oo waan soo bixinay min kulli ummatin ummad dhammaanteed xaggeeda waxaanu kasoo bixinay shahiidan marqaati fure mid ku marqaati furaanu kasoo bixinay waa rusushii ummad walbaa rasuulkeedii baa lasoo bixinayaa si uu ugu marqaati furo faqulnaa waxaanu niri lilumami yacni ummadihii baan waxaan ku dhahnay haatuu la kaalaya burhaanakum xujooyinkiinii keensada facalimuu waxay ogaadeen ana alxaqa xaqa cibaadada runta ah lilaahi alla inuu usugnaado ay usugnaatay alla uu leeyahay wadalla canhum waxaa ka dhumay xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay dhoodhoobi jireen wixii adduunyada lagu dhoodhoobi jiray eber waa dhumeen marka way ka dhumeen marka xaqa halkan aayaddu ay sheegaysana waa towxiidka shahiidka lasoo saarayana waa rususha ayb wanasacnaa waan siibnay min kulli ummatin ummad dhammaanteed xaggeeda waxaanu kasoo siibnay shahiidan mid markhaati furo oo ummaddaa ku markhaati furo oo dhahaya ilaahu risaaladii aada iigu soo dhiibtay waa gutay aniga iyagay maanta u taallaa marka nacam ayb iyagay ku hartay anigu teydii kasoo baxay waana soo gutay hadday marka inkir maagaan yaa markhaati ku ah baa la dhahayaa nebigii markaasuu le ummatu moxamed ayaa markhaati iiga ah waa u markhaati furaya wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa-a cala annaas waayo marka sideed ku garateen marka la yidhaha qur-aanaan akrinay bay dhahayaan ee rasuul walbaa inuu dacwadii gutay qur-aanaan akrinay waa ogaanay meeshaa baan ka ogaanay marka hadda ninkuu markii bani aadamka de aakhiro wax weyn waaye marka maxkamad inta lagu hor keeno kiisna lagugu soo oogo ninkii kiiska kugu soo oogayna uu markhaatiyaal cadcad u keensado ood adigii meeshaa marka afka ku taagto maxaad sugaysaa marka in lagu xukumaa sugaysaa de ilaahay hortiisa ka waran marka ninka shirki la hor istaaga markaas waqad khaaba man xamala dulman waa hoogay qofkii dulmi yacni xambaarto ayb wanaza marka alla wuxuu leeyahay faqulnaa waxaanu ku nidhi haatuu la kaalaya bur ummadihii baa marka sidaa lagu dhahayaa haatuu la kaalaya burhaanakum cudurdaarkiinii iyo xujadiinii balkeena waa laydin dhegaysanaya facalimuu way ogaadeen ana alxaqa tawxiidku lilaahi alla inuu usugnaaday tawxiidka muranka laga taagay ee adduunyada marka la joogo dadku ay muranka ka taageen alla inuu leeyahay maalinkaas way ogaadeen marka wadalla canhum waxaa ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay dhoodhoobayeen markii adduunyada la joogay wixii beenta iyo xujajkii shaydaanka iyo shubahdii la aqrin jiray waa dhumeen ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabagaa calayhim waaataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati uli lquwa id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin halkan laga bilaabo ilaa suuradda aakhirkeeda waxaa laga hadlayaa alla uu uga hadlayaa dadka dad uu alla maal siiyey oo maalkoodii ku kibray oo xaqi uga leexday oo uga shaqeeyey un maalkaas in baatil un lagu lagu adkeeyo xaqiina markaa lagala hortago looga hortago dad maalkoodii halkaa u maray oo halkaa la aaday kibirkoodii iyo mukhaalafadoodii meeshay ku dambeysay iyo dadka aakhiro rajada kale oo aakhiro quudaraynaya iyaguna sifadoodu inay ka mid tahay dad kibir badan inaynan ahayn oo culuwi iyo isa sarraysiin dad adduunyada dhexdeeda ku rabo inaynan ahayn darsi aada u weyn waayo marka waxaa kaloo aayadahan ayna tusayaan waxa dadka lagu qiimeynayaa caafiyada diinta inay noqoto ninkii ilaahay caafiya diineed uu siiyo diinkiisa ilaahay u caafiyey musiibo uga ilaaliyey iimaan iyo wanaag uu siiyey isaga in la majeertaa fiican ruuxa laakiin xoolo badan haddaad wax ku eegto oo tiraa ninkii xoolo badan haystaba waa nasiib buu leeyahay oo ninkani waa u dhacatay haddaad tiraahdid waxay noqonaysaa markaasi aragti gaaban waay wax lagu fiirinayo dadkiina inay sidaa u kala baxeenba aayadahanu ay tilmaamayaan ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa muuse qowmkiisiibuu ka mid ahaaday reer bani israa'iil buu ahaa baa la yidhi aayadda siyaaqeedana waa ka yar muuqanaya saasoo kale haddaan marka min qowmi muuse ummaddii loo diray haddaan laga wadin ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaaday min qowmi muusa muuse qowmkiisiibuu ka mid ahaaday fa baqaa waa xadgudbay calayhim korkoodii buu ku xadgudbay oo waa kibray wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga min alkunuusi kaydadka iyo kaasafoortayaalka xaggooda maa ayaan siinay ina mafaatixahu furayaalkiisa latanuu-u ay cuslaynayso bilcusbati jamaacadii ay cuslaynayso jamaacadii day-ulil quwati xooga u saaxiibka ahaa koox xoog leh ayaa furayaalkiisu ay cuslaynayaan inay qaadaan macnaha id waqti qaala uu yidhi lahu id waqti qaala uu yidhi qowmuhu qowmkiisii lahu isaga ay ku yidhaahdeen laat ayaanu siinay xoolaha faraha badan id waqti baan siinay qaala lahu qowmuhu qowmkiisii ay u yidhaahdeen ay isaga ku yidhaahdeen laa tafrax ha kibriniyaho yani ha farxin bimacnaa ha qooqin oo ha kibrin maalkan ha ku kibrin ina allaha alla laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa kibro ilaahay ma jecle wabtagi dalab oo jeri fii maa kii dhexdiisa aataaka allaahu alla uu ku siiyey dhexdiisa waxaa ku raadisaa addaara alaakhirata aakhira daarteeda ku raadi xoolahan alla ku siiyey daarta aakhira ku jeri oo ku raadi walaa tansa ha ka tegin nasiibaka nasiibkaagana ha ka tegin min addunyaa adduunyada xaggeeda ka ahaaday nasiibkaaga yacnii adduunyadana ha ka tegin laba macnoba waa lagu macneeyey macna in uu yahay adduunyadii camalkii aada ka suubsan lahayd niyo ha ka tegin macnaha labaadna waxa uu yahay adduunyadan maalkaaga ilaahay ku siiye aakhira ka raadso yacni ku raadso ee adduunyadaadiina wax ku anfacaya maslaxadaadiina maalkaaga ku qabso oo iyadana marka ha ka tegin oo yacni maalkaagii adduunyada adduunye xalaala ku tacab oo ku qabso wa axsin wanaag fal ixsaan samey kamaa axsana allaahu sidii alla kamaa sidii kamaa axsana allaahu ixsaan falka oo alla ku ixsaan falay ilayka xaggaaga oo u ixsaan falay darteed yacnii ixsaan adigana ula imaaw ayb kaafku marka waa litacliil kamaa axsana allaahu liajli ixsaani illaahi ilayka ixsaanka alle oo uu xaggaaga u galay darteed adigana ilaaha allaha ku shukriyo caabud walaa tabqi ha doonin oo ha dalbin alfasaada fasaad fi l ardi dhulka korkiisa macsi ha ku samaynin ilaa ninku markuu maal badan leeyahay imkaaniyaad uu haystaa oo wax badan ku sameeyo xumaan ah dhulka ha hallaynin nin in allaha alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa dhulka halleeyo oo fasaadiye ilaahay ma jeclee sidaabay ku dheheen ayb ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaaday min qowmi muusa muuse qowmkiisiibuu ka mid ahaaday fa baqaa waa xadgudbay calayhim korkoodiibuu ku xadgudbay wa aataynaa waxaan waxaan waxaan siinay hu isaga min alkunuusi kaydadka xaggooda dahabkii iyo fidadii iyo maalkii yacnii qaaliga ahaa maa ayaanu siinay ina mafaatixahu furayaalkiisa latanuu'u ay cuslaynayso bilcusbati jamaaco ay cuslaynayso jamaacada oo ulilquwati xoog u saaxiiba asalka marka latanuu-u waa naa yanuu-u naa yanuu-u idaa nahada bihiqalin qofka marka uu shay dhulka ka qaadayo culus ayaa waxaa la yidhaahdaa naa fulaanun yacnii kada hebel wuxuu hinjiyey oo markaa yacni la hinqaday oo la kacayo marka waxbuu qaadayaa waa la kacayaa culaysna waa ku sugan yahay hadda marka naa yanuu-udan ba-dan la geliye bilcusbati waa ba-u tacadiya waay tii la dhihi jiray marka waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi latuniiu lcusbata latuniiu lcusbata naa yanuu-u maadaama uu yahay waxaa la rabaa marka in mafcuulu bihi loo tallaabiyo ba-daana lagu tallaabiye ba ayaa la geliyo bilcusbati baa layihi haddii laakiin la rabo in ba-da laga daayo mafcuulu bihina ay noqoto anaa-a in laga dhigay noqone oo afcala ficilka lagu keeno anaa-a yunii-u ou noqdo marka nacam markaa latuniiu lcusbata waa la dhihi karaa waa dahaba oo kale waay dahaba bikadaa ayuu la tegey dahaba la rabo in loo gudbiye mafcuul iyadoo hulaatigeedaas adhaba bikadaa baa la dhahaya dahaba bilmiftaax furihii buu la tegay waay waa qaatay laakiin dahaba lmiftaaxa ma la dhihi karaa si marka mafcuul loo seo in ba la geliya dahaba bilmiftaaxi miftaaxi buu la tegay haddii marka laakiin ba-da in laga daayo la rabo waa in hamze ficilkii lasoo geliyo oo adhaba leera adhaba wuxuu tagsiiyeyo ou qaaday waa almiftaaxa furihii buu tagsiiyey bay noqona marka hamzadaasi iyo ba-daani a xagga macnaha isku mid ah marka maa ayaanu siinay ina mafaatixahu furayaalkiisa latanuu-u ay cuslaynayso bilcusbati jamaacadii ay cuslaynayso dad fara badan kuwaasoo ulilquwati quwo u saaxiib ah xoog u saaxiib ah id waqti ayaanu siinay qaala uu yihi liqowmi lahu isaga ay u yir ay ku yidhaahdeen qowmuhu qoomkiisa laa tafrax ha kibrin oo ha qooqin maalkaagana ha ku kibrin in allaha alla laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa kibirka badan wabtaqi jeri oo doon fii maa kii dhexdiisa aataaka allaahu alla uu ku siiyey dhexdiisa addaara daartii ku doon alaakhirata dambe yani maalkan ilaahay ku siiyey daartii aakhiro ku raadi waayo waxaan alla ku siiyey ayb kaa marka yacnii shukri alle intaad ula timaada marka ridaha alle ku raadsaba walaa tansa ha ka tegin nasiibaka nasiibkaagii ha ka tegin min addunyaa adduunyada yacnii xaggeeda kugu nasiib ahaaday kaana markaa labada macnoon shee sheegnay horaa ku jirto macnaha koowaadi waxa uu yahay macnaha koowaad in la yidhaha adduunka camalkii aada ku samaysan lahayd ee aakhiro war hadda samayso ha iloobin nasiibkaaga adduunyadoo daacada aada ku leedahay inaad la timaado ama in laga macneeyo marka nasiibkaaga adduunya yacnii adduunyadaadiina u shaqayso oo wax maalkaagii aakhirana ilaahay ugu dhowow adduunyadaadiina ku qabso wixii danku ah ilaa maalku awalba muhimmadiisu saas u ahaayeen ayb waaxsin wanaag fal kamaa axsana allahu ilayka kaafkaani laba macnoba waa ku jiraa tashbiih in laga dhigo oo macnuhu ay tahay waa axsin ixsaan fal kamaa axsana allaahu ilayka siduu alla kugu ixsaan falay adigaba warniyow ixsaan la imow tashbiihu marka laakiin muxuu ku dhacayaa yaqacu calaa mutlaqi lixsaan ixsaanka mutlaqi lixsaan uu ku dhacayaa ee hadda dee ixsaankii ilaahay qaaruun u galay iyo kan asaga hadda laga raba ma isshabihi karaan dabcan laakiin tashbiihu meeshuu ka imaanayaa waxay tahay mutlaqu lixsaan war adigaba ilaahay ixsaan uu kuu falaye adiguna ixsaan la imaaw ixsaanka alle ixsaan la mid ah oo xagga ixsaanka magaca kala mid ah wa ilaa adigu ma gaari kartid ixsaan wuxuu alla kuu galay de wax u dhowna ma keeni kartid mulaqu tashbiihu marka wuxuu ku dhacayaa mutlaqu lixsaan baxrulmuxiidka sidaas ayuu dhahayaa abu xayaan ilandalusi ama in laga dhiga kaafka litacliil oo macnuhu uu noqdo waa axsin warniyow ixsaan falo ilaahay caabud kamaa axsana allahu liajli ixsaani illaahi maada iyo ficilka masderaan ka dhigaynaa markaa kaafkiina tacliilaan ka dhigaynaa liajli ixsaani illaahi ilaahay ixsaankiisa ilayka adiga uu kuu galay darteed war adiga ilaahay u caabud walaa tabqi ha doonin alfasaada fasaad ha dalbin oo ha doonin fi lardi dhulka korkiisa macsiha ha ku samaynin ninku markuu lacag leeyahay shar oo dhan haddii ilaahay khayr ku duwana dan khayrkiisa meelo badan baa lagu mahadinaya haddiise ilaahay shar yacnii shaydaanka hadduu shartiisa u qurxiyo iyo camalkiisa xun waxa uu haleynayo fara badana warniyow maxaa kaa soo gelaya maalkan aada saan u xaaraanta iyo dhibaatada aada ugu bixinayso shaqadiisa maaha wuxuu samaynayaa marka meelo fara badan buu dadka ka dhibi karaa marka ilaahay maalka alla ku siiyey macaasi ilaahay ha ku samayn in allaha alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala ma jecla jawaabtiisii marka waxay noqotay qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale maahani uutiitu waa la isiiyey hu maalkani calaa cilmin cilmi korkii xaal aan ku suganahay ama calaa cilmin cilmi korkii xaal uu yahay alleh yacni aniga uu i og yahay waay inaan astaahilo arrintan qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale maahane uutiitu waa la isiiyey hu maalkani calaa cilmin cilmi korkii xaal aan ku suganahayo wujuuhu lmakaasib iyo sida wax loo shaqaysto iyo yacni inaan aada xariif ugu ahay ayb cilmiga oo cindii aniga agteyda ahaaday ayaan maalkan aniga la igu siiyey buu yidhi tafsiir waa saas tafsiir kalena cilmi aniga agteyda ahaaday ogaal ou alle og yahay ayuu maalkan bi ii siiyey inaan u qalmo wahay waa doqon marka iyo shanigiis waay qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale maahane uutiitu waa laysiiyey hu maalkani calaa cilmin cilmi korkii xaal aan ku suganahay cilmiga oo cindii aniga agteyda ahaaday oo wujuuhulmakaasib iyo waxyaabaha marka aan aada u aqaano ama fadli agteyda ahaaday un dadka dheerahay awalam yaclam miyounan ogaanin ana allaha alleh qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga hortii min alquruuni quruuntii hore xaal ay ka mid yihiin man inuu halaagay duul huwa isaguba ashaddu darnaan badan minhu isaga ka darnaan badan quwatan xagga xoogga ka adag wa akharu badnaanshiyo badan jamcan xagga maal ururinta kuwa ka maal ururin badan ka xoog badan inuu rabbi halaagay isaga hortii miyounan ogeyn walaa yus'alu la su-aali maayo can dunuubihim dunuubtooda xaggooda laga weydiin maayo almujrimuuna kuwa dambaabay kuwa mujrimiinta dunuubtooda laga su-aali maayo dhowr macnaa ku jiro aakhiro naartaa la gelinayaa ee la su-aali maayo dunuubtoodana bilaa biduuni xisaabin ayaa la gelinayaa meeshaas ama su-aasha ayaa waxaa loo jeedaa waxaa wax loo weydiinayaa tawbiikh iyo tahakum ayaa wax loo weydiinayaa ee kiiskoodii iyagu waa buuxsamay ayb macnihii marka sidaa inuu yahay qataada isaga wuxuu yihi naartay gelayaan xisaab la-aan su-aal la-aan mujaahidna wuxuu yihi yacni laa yas laa yus'alu lmalaa-ikatu canhum malaa-igta waxba laga weydiin maayo liannahum yani yucrafuunahum yucrafuuna bisiimaahum malaa-igtii la su-aali maayo sababtoo ah calaamadoodaaba lagu yaqaanaa macno labaadna waa saas xasanulbasri wuxuu yihi laa yus'aluuna su-aala isticlaam ogaal in la ogaado dalab la dalbanayo isticlaam dartii loo su-aali maayo wa inamaa yus'aluuna waxaa loo su-aalayaa su-aala taqriicin wa tawbiiqin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed